Ishaya cutubka lixdanaad sara joogso oo dhalaal waayo iftiinkaagii waa yimid oo ammaantii rabbiguna way soo baxday oo ku iftiimisay waayo bal ogow dhulka godcur baa dabooli doona oo dadyowgana mugdi dam ah ayaa qarin doona laakiinse rabbigaa soo bixi doona oo ku iftiimin doona oo ammaantiisana korkaaga lagu arki doonaa oo qudhumaho baa iftiinkaaga u imaan doona oo boqorona waxay u imaan doonaan dhalaalka sarakaciddaada bal indhahaaga kor u qaad oo hareerahaaga fiiri intay is soo wada urursadaan ayay ku yimaadaan wiilashaadii meel fog bay ka imaan doonaan oo gabdhahaagana gacmaha lagu soo qaadi doonaa markaasaad arki doontaa oo nuuri doontaa oo qalbigaaguna farxad buu la gariiri doonaa wuuna reenreen doonaa waayo badda maalkeeda badan adigaa lagu soo leexin doonaa oo hodantinimada qurumahuna adigay ku imaan doontaa waxa ku badan doona owr iyo qaalmihii reer midyaan iyo reer cefa kulligood waxay ka imaan doonaan sheba oo waxay keeni doonaan dahab iyo foox rabbiga ammaantiisana waa la naadin doonaa aaryaha reer khedar oo dhammuna adigay kugu soo wada ururi doonaan oo wananka nebiyoodna waxay noqon doonaan wax lagugu adeego meeshayda allabariga dusheeda way imaan doonaan iyagoo la aqbalo oo gurigayga ammaanta leh waan ammaani doonaa waa kuwe kuwan u duulaya sida daruur oo kale iyo sida qooleeyo buulalkooda u duulaya hubaal gasiiraduhu anigay isugi doonaan oo doonyaha tarshiish ayaa marka hore imaan doona inay wiilashaadii meelo fog ka keenaan iyagoo lacagtoodii iyo dahabkoodiiba wata oo waxay u imaan doonaan magaca rabbiga ah ilaahaaga iyo kan quduuska ah ee reer banu israa'iil aawadiis maxaa yeelay isagu wuu ku ammaanay oo derbiyadaada waxaa dhisi doona shisheeyayaal oo boqorradooduna adigay ku adeegi doonaan waayo caradayda aawadeed ayaa wax kugu dhuftay laakiinse raalinimadayda aawadeed ayaan kugu naxariistay weliba irdahaagu had iyo goorba way furnaan doonaan oo habeen iyo maalin toona lama xiri doono in lagu keeno hodantinimada qudhumaha iyo boqorradooda la kaxaystay waayo qudhuuntii iyo boqortooyadii aan ku adeeginuba way haligmi doonaan hubaal qudhumahaas waa la wada baabi'in doonaa waxaa ku imaan doonta qudhuxdii lubnaan taasoo ah geedaha la yidhaahdo beroosh iyo tidhaar iyo te'ashoorba si ay u qurxaan meeshayda quduuska ah oo meesha cagahayga waxaan ka dhigi doonaa mid ammaan badan oo kuwii ku dhibi jiray wiilashooda ayaa ku imaan doona iyagoo ku hor forarsanaya kuwii ku qudhsan jiray oo dhammuna cagahaaga hortooday ku wada sujuudi doonaan oo waxay kugu magacaabi doonaan magaaladii rabbiga oo ah siyoontii kan quduska ah ee reer banu israa'iil inkastoo laga tegay oo laguna cabaday oo uusan ninna ku dhex mari jirin waxaan kaa dhigi doonaa sharaf weligeed ah iyo farxadda dadka qarniyada badan oo waxaad nuugi doontaa caanaha qurumaha oo waxaad nuugi doontaa naasaha boqorrada oo waxaad ogaan doontaa inaan anigoo rabbiga ahu ahay badbaadiyahaaga iyo bixiyahaaga iyo kan xoogga badan ee reer yacquub meeshii naxasta dahab baan kaa keeni doonaa meeshii birtana lacag baan kaaga keeni doonaa meeshii qorigana naxaas baan kaa keeni doonaa oo meeshii dhagxaantana bir baan kaaga keeni doonaa oo saraakiishaadana waxaan ka dhigi doonaa kuwa nabdeed oo kuwa ku taliyana waxaan kaa dhigi doonaa kuwa xaqa ah dalkaada mar dambe dulmi lagama maqli doono oo baabbi'id iyo halligaadna soodimahaaga dhexdooda laguma arki doono laakiinse derbiyadaada waxaad ugu yeedhi doontaa badbaado irdahaagana ammaan mar dambe qorraxdu kuma ahaan doonta iftiinkaaga maalinimo oo dayaxunu nuur dhalaalaya kuma siin doono laakiinse rabiga ayaa iftiin weligiis ah kuu ahaan doona oo ilaahgoona qudhux buu kuu ahaan doonaa qorraxdaadu mar dambe ma dhici doonto oo dayaxaaguna iftiinkii ma caysan doona waayo rabbiga wuxuu ku ahaan doonaa iftiin weligiis ah oo wakhtigii barorshadaaduna wuu dhammaan doonaa oo weliba dadkaaga oo dhammuna waxay ahaan doonaan kuwa xaqa ah oo weligoodba dalkay dhexli doonaan iyagoo ah laantii beeridayda iyo shuqulkii gacmahayga inaan ammaan muu aawadeed mid yarbaa wuxuu noqon doonaa kun oo mid yarna wuxuu noqon doonaa qurun xoog badan anigoo rabbiga ah ayaa waxaan wakhtigiisa soo dadejin doonaa